بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فاصل والنساب الزروع والثمار خمسة أوسق والنساب الزروع زروucda iyo زarca ni sakagoyskiisii iyo وathimaari midhaha sakagoynteedii labadaba waa la garanaya waxaa looga jeedo oo horeynu usoo aragnay khamsaةu awsuqin شhan awrar weeye wahiya شhanta awrar أlf وasitmiati rdl bاlciraaqi waxa weeye kun iyo lix boqol oo rodol oo ciraaq loo nisbeeyey oo bimacnaa baqdaad loo nisbeeyey wa fii maa zaada wixii ka badanna bixisaabihi xisaabtiisa ayaa ay markaa ku sugan tahay oo waxaa la haleeshiinayaa xisaabta marba inta kordha iyo qadarka kordha ayaa uu ku sugan yaho wax yar iyo wax badan wixii ziyaada waqsi ma laha oo qeyb bilaasa ka ahi ma jirto waxa uu rabaa inuu inoo tilmaamo zuruucda oo uu saddex shardi usoo dhigay qeybta ay zakadu ka baxayso waxyaabaha bani aadamku sida qaalibka ah uu markaa beerto ee mudakharka ah ee la kaydsanayo arrimaha noocaasiya markuu soo tilmaamay ee aynu halkeeda kusoo aragnay imaartiina laba geed ay ahaayeen oo geetimireedka iyo cinabka wuxuu leeyahay qadarkay ku saka goynayaan waan shan awrar horeba shan awrar inay ku saka goynayaan wuu inoo soo sheegay laakiin hadda wuxuu tilmaamay qadarka shanta awrar noqonaya waxaana uu yidhi waxa weeye kun iyo lix boqol oo rodol oo ciraaqiya si kale haddii loo yidhaahdo wasaqii kasta ama awrarkii kasta waa situuna saacan waa lixdan saac wey marka sidaa loo eegana shan awrar marka awrar kastaaba lixdan saac yahay waa saddex boqol oo saac wey saddexdaa boqol ee saac qadarkoodu muxuu noqonayaa ayay ku xidhan tahay markaa isugeynta ka soo baxaysa miisaan ahaan ahlulcilmiguna saacii nebiga sala allahu alayh wasalam qoloba sibay u fasiraan oo zakaatulfitrid oo kale marka la rabo qadarkeeda in la sheego iyo waxyaabaa la midka ah qoloba saaca waxbay ku fasiraan qolada halka saac masalan labada kiilo ka dhigaysa iyo qolada labada kiilo iyo afarta boqol ee garaam ka dhigaysa oo dariiqada kitaabkeenani maraya ah iyo qolada laba kiilo iyo barh ka dhigaysa iyo qolada saddex kiilo ka dhigaysa qolo kastaaba waxay noqonaysaa saddex boqol oo saac dee inay ku dhufato intay kiilo saac ka dhigtay saaca intay kiilayaal ka dhigtay ayuunbay ku dhufan dabeedna halkaasay ka soo baxaysaa iminka sheikhu raxmat ullaahi calayhi waxa uu tilmaamaya mustafa dib lbuqa oo uu leeyahay watusaawi alana bilwasni hamsata cashar wa sabcumia kilogram taqriiban toddoba boqol iyo shan iyo toban kilogram ayay markaa noqonaysaa wey marka masalan laba kiilo iyo afar boqol oo garaam laga dhigo haddaynu laba kiilo iyo barh ka dhignana oo naano halkii saac waa intii fitridu ku baxaysaye aynu nahno waa laba kiilo iyo badh wuxuu noqonayaa toddoba boqol iyo konton toddoba boqol iyo konton garaam oo noqonaya shan gabdadood oo raashina xalay shan iyo toban cafwan shan iyo toban ra gabdadood oo raashina toddoba boqol iyo konton marka la yahdo waa shan iyo toban gabdadood oo buuro ah haddaynu nahno saacu waa laba kiilo iyo badh haddii dariiqadan uu mariyey aynu marinana waxay noqonaysaa afar iyo toban gabdadood iyo shan iyo toban kiilo marka adigu almuhim waxay isku khilaafaysaa qadarku marba saaca intaad ku fasirto ma huwa saac wamaa qadruhu haddii lagu yaado markaad sheegto saddex boqoloo saacun ku dhufo awsuqu waa lixdan saace inta markaa ay noqonaysaa oo wasaqi baan lehay waa lixdan saace markaa khamsatu awsuqin saddex boqol oo saac ayay noqon wixii intaa ka badanina bixisaabihi buu la kordhay wa fiihaa waxaa ku sugan zuruucdii iyo himaartii in suqiyad haddii lagu waraabiyo bimaai samaa biyaha cirka haddii lagu waraabiyo oo roobka ay beertu ku baxdo aw isayx ama ay daadka ku baxdo alcushru ayaa ku sugan toban meelood meel haddii ay bilaa kharash ku baxayso oo ay roobka ay ku baxayso beertu ama ay ku baxayso daad iska qulqulaya alcushru wey toban meelood meel baa la bixinaya markay saka guris gaadho raashinkaa toban meelood meel ayaa la bixinaya wa in suqiyad haddii lagu waraabiyo biduulaabin waxyaabaha la wareejiyo wax kasta oo biyaha wareejiya duulaab waa la yidhahdaa oo wax kasta oo muxarig ah oo biyaha wareejinaya oo soo saaraya duulaab waa la yidhahdaa noocaasi waxaasi wuxuu doonaya ha noqdo ama qaab mashiin ha noqdo ama wuxuu kale doonaya ha noqdo ama noocyo kale oo markaa biyaha lagu ama xayawaan ha wareejinayo biyaha ha ku wareejinayo say u shubmi lahaayeen wax kasta oo biyaha wareejin karaya duulaab waa la yidhahdaa wa in suqiyad haddii lagu waraabiyo biduulaabin wax markaa biyaha soo saaraya oo wareejinaya aw nadxin ama dhaan manaa rushayn iyo dhaan oo naadix manaa kii dhaaminayay haddii biyo dhaamin iyo waxaa lagu waraabiyo nisfu lcushri wey yacni haddii kharashba ku baxayo waraabintooda noocay doonaya ha noqoto ama mashiina ha waraabinayeen ama wax kale ha waraabinaya mashiinadii waxay ku shaqaynayaan koronto iyo wax la mid ah waxay noqonaysaa haddii meeshii kharashba ku baxayo oo biyahan waraabintoodan hawli ku jirto de waxay noqonaysaa markaa nisfu lcushri toban meelood meesha barhkeed bay noqonaysaa toban meelood meel barhkeed oo markii hore toban meelood meel buuraa bay ahayd oo hal meel baa la bixinaya iminkana intii un baa barh lagaa daynaya maadaama kharash kaa baxayo marka haddii waxyaabaha lagu waraabiyana oo aanay biyo ceri iyo daad iska soconaya waraabin waxay noqonaysaa in toban meelood meel barhkeed la bixiyo waxa loo yaqaano beerahana zakadoodu hal mar un bay noqotaa mar labaad lama bixiyo wa aatuu xaqahu yowma xasaadi maalintaa la goosanayo ayuunbaa xaqeeda la dhiibaa hadday tobannaan sano raashinku halkaa yaallo mar dambe waxba lagaa weydiin maayo halkaa mar wey waayo waxay u bandhigan tahay fasaad had iyo jeer raashinku waa wax iska baaba-aya fasaad buu u bandhiganya laakiin dahabka iyo fidada iyo waxyaabaha la midka ah iyaga cayntoodaa sakoobaysa hadday boqol sano akoon ku jiraan boqolka sano mid kasta gaar baa sakadiisa lagaaga doonaya oo iyagu baayac mushtar iyo waxaa looma shardinayo marka ashyaadu sidaasi ayay ku kala duwanta faslun watuqawamu waa la qiimeeyaa curuud tijaara badeecaddii ganacsiga ayaa la qiimeeyaa cinda akhiri lxawl akhirulxawlka ayaa la qiimeeyaa bima shturiyat bihi wixii lagu soo iibiyey ayaana markaa lagu qiimeeyaa wixii lagu soo gaday ayaa lagu qiimeeyaa hadduu dahab ahaa dahabkii baa lagu qiimeeyaa hadduu fido ahaa fidadii baa lagu qiimeeyaa hadduu labadoodaba ahaa waa lagu wada qiimayn oo midba inteedii baa lagu qiimayn oka saasaa loo geli waayo waxaa laga yaabaa shaygii maadaama waxaa la cuskanayaa qiima yahay waxaa dhici karta waktiyada qaarkood dahabku inuu kaco lacagtuna hoosu dhac ku yimaado marka dee labadaba la helayana iskuma xidhna ila markaynu isku xidhayne leenahay dahabku wuxuu ku saka goynayaa waxaa leeahay fidadu waxay ku saka goynaysaa ama lacagtan iminka la isticmaalaa waxay ku saka goynaysaa aynu leenahay inta dahabku kusa ka gooyo waa markaynu fidadii weyne ila fidada asalo ahayde markaynu fidadii weyne ayaynu dahabka la helayo u celin labadibana ay isla naqdan yihiin haddii fidada la helayo ay mutawafir tahay oo meel kasta taallo dee dahab umaynaa noqoneen marka waxaa dhici karta waktiyada qaarkood markay labadooduba yaallaan ila iminka waani oolino mid ahaanunbaa taallo dahabkunbaa yaale waxaa dhici karta in qiimahoodu isweydaarto oo shaygu haddii dahab lagu qiimeeyana badeecaddan meesha taallaa ay shan iyo siddeetankii garaam gaadhayso haddii waxa weeye lagu qiimeeyo fidana labadii boqol ee dirham aanay gaadhayn ayaa dhici karta maadaamay sidaa tahay dee waxa weeye waa inaan hadhow la odhanin warkan haddaynu ku qiimeynana waa sakagoys ka labaad haddaynu ku qiimeynana sakagoys maaha waa inaynaan odhan ee waa in la yidhaahdo waxa weeye war wixii lagu soo iibiyey uun ku qiimee hadday ku sakagoynayso iyo hadday ka yaraanaysaba yani saas ujeeda waxaana uu tilmaamay cinda aakhir alxawl markaasoo qura in la qiimeynayo waayo had iyo jeer badeecadda in la ogaado haddii la doono marka hore waxaa lagu furay sakagoysba yuu noqonin ee meheraddii markaad furto hal sano markay kusoo wareegto uun xisaabi oo aqwaasha ahlulcilmiga qaarkood labada daraf bay ka eegaan qaarkood waktiga la hubsado uune ay markaa sakagoysaba oo dhanba way tixgeliyaan kolana aakhirulxawlka oo quray tixgeliyaan markaa shaaficiyadu aakhirulxawlka oo quray tixgelinayaan cala alqawl saxiix cindahum oo waxay leeyihin mashaqaa ku jirta haddii marba la isaado ogaada ee waxay noqonaysaa hadda sakagoysba yaanu ahaanin qadar aan sakagoys ahayn baad meheraddii ku furtayba misna maanta maadaamaad meheradda furtay oo biometric-ka aada gashay maanta ka bilow weligeed ba yaanay ahaanin sakagoys hal sano markay kusoo wareegto eeg oo xisaabi hantidaad haysataa hadday sakagoys noqoto ka bixi hadday noqon weydo misna sanad cusub bilow marka aakhirulxawlka oo qura eeg waxbaa labada daraf ha ka eegin iyo dhexda toona wa yukraju waa la bixinayaa min dalika arrinkaa isagaana rubcu lcushri toban meelood meel rubuceed baa la bixin toban meelood meel rubuceed baa la bixinaya waa afartan meelood meel ahaan marka badeecadda meesha taalo la qiimeeyo afartan meelood meel bixi wama stukrija wixii lala soo baxay oo min macaadini dahabi dahabka macdantiisii ah iyo walfidati fidadii yukraju waa laga bixinayaa minhu xaggiisa rubucu lcushri toban meelood meel rubuceed oo fil xaali hadda ah ayaa laga bixin wuxuu tilmaamayaa dahabka iyo fidada cayntoodaa sakowda marka iyaga laftoodii labay usii kala baxayaan mid dee dariiqyada kale ee lagu helo dahabka iyo fidada lagu helay ama dhaxal ha noqoto ama soo iibsi ha noqoto ama siin lagu siiyey ha noqoto duruqda kale wax lagu mulkiyey dahab iyo fido lagu helay iyo dahab iyo fido qoditaan macdan la qoday daraaddeed lagu helay halkan unbaad faadhfaadho deedna dahab iyo fido fadhiya aad ka heshay oo alla ku abuuray waa macdinta noocaasi ah mar hadday noocaa tahay waxay shabahdaa curuudut maxay ahayd waxay shabahdaa baan ujeedaa zuruucdii iyo himaartii wixii dhulka ka soo baxayay bay shabahdaa waxaa dhulka ka soo baxayana markaa saa loola soo baxaba xawl ma lahayna sakadiisa markaasaa la dhiibi jiray dee tanna waa sidii marka aada la soo baxdaba sakadeeda bixi oo waxaa tahda maanta meel halkan aan qoday oo dahab baan ka helaye rubuculcushrigeedu waa kana iga qabta oo markiiba dhiibi oo ha odhanin sanad ha kusoo wareego xawl ha kusoo wareego ee dahabka iyo fidada xawlka lagu soo wareejinayaa waa ka duruqda kale kugu soo gala ee qaababka kale lagu mulkiyo wey amaa ka dariiqan macdinka kugu soo galay ee qaabkan marka aada macdanta goobta laga helay laga soo saaray sidii beer kuu baxday oo aada markaa goosatay oo kale markaa looga dhiibi jiray sidii uga dhiibi marka adigu ahlulcilmigu macaadin kale oo zaka laga bixiyaa ma jirta mise ma jirta waa mas'ala khilaafiya oo macruufa cinda ahlilcilmi shaaficiyadu waxay ku gaabsanayaan waar dahabka iyo fidada ayuunbaa la yaqaanay wax laga bixiyo zako asal u leh marka macdanaha kale haddii dhulka laga helo nooc ay doonaysaba ha noqdo haba ka qaalisanaato hadday doonto dahabka iyo fidada lagama bixinayo si curuudu tijaaro caadiya baa loola dhaqmo hadhow wixii ka soo bixiya bayc mushtarahaan iyo faa'iidada iyo dee waxa marba ay soo saarayso sidii waxa weeye ashyaada kale ee curuudu tijaaraha caadiga ah iyo ashyaada kale laga faa'iidayo ee lacagta laga soo saarayo ee maqsuudku qiimaha yahay tii un bay gelaysaa laakiin suuragal ma aha in la yidhaahdo maanta shidaal baa laga helay intan ha la bixiyo waxaynuna u iilanaynaa qawlka ay mareen oo ah dahabkiiyo fidada in lagu gaabiyo wamaa yuujadu wixii la helo oo min arikaazi gaaladii hore jaahiliyaddu waxay aastay ah fa fiihi waxaa ku sugan alkhumsu khumus baa ku sugan shan meelood meel baa ku sugan wixii hore ee gaaladii qabla alislaam joogtay ay aastay haddii laba helo oo calaamaad ay lahaan jireen iyo lagu garto ila wax kale ku garan mayne aynu aragno calaamad masalan boqor berigaa jiray oo qabla alislaam joogay uu leeyahay oo kale aynu hello waxay noqonaysaa hadday kuwan imanka joogay iyo kuwaa yihiin dee baadi iyo shayga ashyaa kale xukunkeed buu gelaya marna qaniimo ayuu noqdaa axkaamtiisu way kala baxbaxdaa waxba imanka gudageli mayno laakiin rikaaska lagu sheegayaa waa qabla alislaam gaaladii joogtay waxay aasatay wy haddii la helo oo dahab baynu hellay intaynu dhulka qodnoo kaynu nima calaamadihii boqor berigaa joogay baa ku yaallo ku qoran kaasoo kale rikaas loo odhanayo ama haddaynu aragno gaaladan imanku inay aasatay dee rikaas maaha ama qolo aynu dagaal iyo wax kula jirno ha noqoto qaniimaynu xisaabin oo qoladan ale baynu odhan doonaa dagaalka aynu wada gallay ama waxaynu odhan doonaa waa baadi axkaam kaley qaadan haddii ay gaalada imanka tahay ama hadduu rikaaska jaahiliyadii waktigeedii la aasay uu yahay khumus baa ku shugan shan meelood meel baa la bixinaya shan meelood qofkaa alla siiyey meel buu bixinaya afarta kalena isagaa qaadanaya afarta kalena isagaa qaadanaya meesha shanaadna waa uu bixinaya faslun watajibu way waajibaysaa zakat lfidri zakat lfidridii way waajibi zakat lfidri iyo zakat lbadan iyo zakat ramadaan intaba waa la yahda oo waa zakada bisha ramadaan la bixinayo ama jirhka laga bixinayo ama zakat lfitri zakadii afuritaanka loo nisbeeyey ee loo idaafeeyey watajibu way waajibaysaa zakat lfitri zakat lfitridii way waajibi bihalaaثati ashyaa saddex shay bay ku waajibi ay biwujuudi halaaثati ashyaa saddex shay marka la helo ayay waajibi saddex shay marka la helo ayay waajibi alislaam horta qofku waa inuu muslim yahay islaamnimo waa in la hela وبغروب الشمس قرaxduna waa inay dhacdo min آkir يوم min شhهر رaمaضان bisha رaمaضaan maalinka ugu dambeeya qoraxdu waa inay dhacdo oo bisha رaمaضaan de ay halkaa kugu dayso oo habeenkaa soo galay uu noqdo habeenkii ciidda ee shiwaal u horeeyey ووuجوud الفضل dheeraad waa in la helo can quutihi quudkiisa ka dheeraada iyo وquuti ciyaalihi iyo quudka cidda uu masruufayo fi dalika alyawm maalintaa iyada cidda uu masruufayo oo ciyaalku carruur maaha de waa ciddii uu masruufayay kullu man yacuulu huwa cid kastoo uu masruufayey oo biilinay saddex shardi marka la helo zakatulfitridi way waajibaysaa ko horta qofku waa inuu muslim yahay oo gaal zakatulfitri lagama qaadayo gabadhii gaalada ahayd aad qabtay ee masalan alul kitaabka ahayd wixii lamid ahayd dee zakatulfitri laga bixin maayo ama addoon gaala haddaad haysatay iyo wax lamida marka horta meeshii muslim waa muslimnimo waa inay jirtaa ko laba qoraxdii waa inay dhacdaa maalinkii ugu dambeeyey bisha ramadaan waa inay qoraxdeedii tagtaa oo habeenkii ciid u soo gasha oo qofku waktulquruubka waa inuu joogaa markaa qoraxdu dhacayso waxa weeye qof jira waa inuu yahay ama bacd alquruub hadduu markaa tusaale ahaan uu dhasho ama gabadhii la guursado dee m- fitradeeda laguguma laha ama ilmahaa dhashay fidradiisa lagugu yeelan maayo ma waajibayso waayo waqtulwujuubkii way daba mara ee shaksi jooga qorax dhaca waa inuu yahay oo bimacnaa bishii ramadaan nis- wakti yaroo ka mid ah iyo wakti ka mid ah bisha shawaal waa inuu labadaba soo gaadhaa qoraxda labadeeda daraf xagga ka horeysa iyo xagga ka dambaysa waa in marka taasna la helaa oo qof ramadaan wax ka mida soo gaadhay shawaal wax ka mida soo gaadhayna waa inuu yahay qodobka saddexaad waa in la uu helayaa shaksigan bixinaya wax biilka naftiisa macnaa quudka naftiisa iyo cid uu cidda uu masruufayo quudkeeda wax ka dheeraada maalintaa iyadaa bil wax ka dheeraada maaha toddoba casho wax ka dheeraada maaha maalinkaa wax ka dheeraada haddaad haysato waad bixinaysaa waa lagugu leeyay hadday maalinkaa ku go-an tahayna waxba laguguma laha maalinkaasoo qura ku qeyd oo ha odhanin meeshaba reerka gabdad qura u taallo oo gabdaduna waa tay bisha cunayeene dee maxaynu ka bixinaa waxba lama haye maxaan berri ka maalin siinaya lama rabo mar haddaad yoomkaa wax ka badanaad hayso bixi ahlulcilmiguna min baab alqawaacid waxay yidhaahdaa alxawaaij اlasliya lilinsaan laa tucaddu maalan faadila alxawaaij اlasliya lilinsaan laa tucaddu maalan faadila yacni baahida aasaasiga ah ee qofka lagu tirin maayo xoolo dheeraada baahida aasaasiga ee qofku leeyahay lagu tirin maayo xoolo dheeraada oo uu bixinayo tusaale ahaan wadaadka kutubtiisii kutubtiisii uu iska daalacanayey ee cilmiga ka raacanayay xoolo dheeraada lagu tirin maayo la odhan maayo maasha allah adiga maktabadaadu waa weyn tahay kutubtana waa la iibsadaa kitaab hebel iibiyo carruurta fitrada kaga bix waayo kitaabkaa laba nuskadood baad ka leedahay nuskhadaa takriijsane caynkana iyo tan kale caynkana weligeed ba ha ka lahaadee kitaab kitaab kama maarme eh labada kitaab waa isweheshanayaanoo midba wuxuunbuu la dheeraad noqone waa aas waa baahidii aasaasiga ahayd wey ee cilmigiisu ku dhisnaa oo dee kutubtii uu ka daalacanayay cilmigaba wey marka in laga iibiyo maaha shaksiga maryihiisii haba tira bateen hadday doonayaanoo xoogaa maryo doora ha lahaadee inaad tahay war go-yaashaada shaalka ahi waa laba daadir mid iibi waa ku filan tahay yani sax ma qofka maryihiisii uu xidhanayey kutubtii ninka faqiihaa masalan waxa hadduu doono daabadiisii uu dee gaadhigiisiiyo wax lamida laba taayaroo sbeera hadduu leeyahay mid ahaan iibi suuragal ma labaduba istabni ha ka dhigane mid kura ka dhigo oo mid ahaan iibi suuragal ma marka waxyaabaha noocaasi ee qofka had iyo jeer aasaasiga u ah dee in alla xawiya la yidhaahdo waa xoolo dheeraada maaha xoolaha dheeraadka waa waxaa la biishanaya ee la awalbaa la isticmaalaya wixii ziyaado ku ah ee muuqanaya wey amaa wax aan meesha soo gelaynin in la soo geliyo maaha wa yuzakiya wuu ka saka bixinayaa can nafsihi naftiisu ka saka bixin iyo wa caman cid talzamhu ay ku laazimtay nafaqatuhu biilkiisu oo min almuslimiina muslimiinta ka mid a zakadii wuxuu ka bixinayaa naftiisa iyo ciddii waxa weeye ay ku waajibtay inuu biiliyo oo muslimiinta ah ciddii ay ku waajibtay inuu biiliyo oo gaalo ah kama bixinayo sida gabadhiisi gaalada ahayd oo kale ila waynu ognahay ragga muslimiinta inay u bannaan tahay gabadha ahlulkitaabka ah ee dhowrsoon ee yuhuud ah ama nasaare ah iyadoo diinteedii ku sugan inay u markaa bannaan tahay marka haddii gabadhaadu ahlulkitaab tahay inaad zaka ka bixiso laguguma laha biilkeedase waa lagugu leeyay biilkii waa kugu waajib laakiin zakadeeda laguguma laha waayo waa gaaladu wayuzakiya waa ka saka bixinaya can nafsihi naftiisa iyo wa caman mid oo talzamuhu ay ku laazimtay nafaqatuhu biilkiisa oo min almuslimiin saacan baanu ka bixin saac oo min quuti beladihi quudka markaa beledkiisaas saac ka mid ah ayuu ka bixinay saacana waa inagii tilmaamaynay in dee marka ahlulcilmigu qadarkiisa aanay isla waafaqsanin waqadruhu qadarkiisuna hamsatu ardaalin wa hulutun bilcuraaqiy waa shan rodol iyo rodol saddex meelood laga dhigay meel ahaan oo ciraaq loo nisbeeyey marka waa inagii tilmaamayna mustafa diblboqa isagu wuxuu tilmaamayaa wasni ahaan hadda inay u dhiganto laba kiilo iyo afar boqol oo gram siduu halka hooseba idin ku qorayo waana halkii horena waa intuu halkuu kasoo saaray wey oo waa kii markii khamsatu awsuqina inagu yidhi waa todo waa toddoba boqol iyo shan iyo toban kilo gram oo kisaa inagu yidhi ya sabca miya hamsiin oo markaa waa nuskada nuskadaha noocea wey waa nuskada cusub baa laga yaaba waaya waa dabcaddii udambeysay baa laga yaabaa laakiin waa lafteenu tabtii aynu iilanaynay un adigu weeye oo ahayd laba kiiliya badh marka tanna dariiqadii uun buu mariyey lakiin kolley nuskadii hore saasuu dhigaya badankoodu soo saar dhigi maaya toddoba boqol iyo shan iyo toban qaybahan dambaa baraya toddoba boqol iyo konton marka waxay ku tan hoosena laba kun iyo waxaa leeyahay laba kiilo iyo afar boqol oo gram miyuu yidhi mise laba kiilo iyo shan boqol oo gram laba kun iyo afar boqol buu yidhi haddaba isma qabanayso isma qabanayse waxaa dhici karta khada nusqada ku jira inay markaa yahay wayo waa inuu labada dariiq miduun maraa ama waa inuu si ay shan toddoba boqol iyo kontonka u sax noqdo maadaamay saddex boqoloo saac tahay waa inuu maraa sidiisii hore u daayaayoo laba kun iyo laba kiilo iyo afar boqol oo gram saaciba inuu yahay waa inuu u daayaa ama waa inuu saaciiba ka dhigaa laba kiiliya badh dabeedna hadhow toddoba boqol iyo konton noqota marka labada midun buu maraya marka qaaliban inama dee dhulkeenna waxaynu bixinaa fidrida laba kiiliya badh baa qaalib u ah oo waxaynu saaca ka dhignaa laba kiliya bar marka laba kiliya bar hadii loo daayana waa saxiix wey waana qaabkaynu dooranayno ahlulcilmiga qeyb markaa ka dhigaysa ilaa dee saddex kiilo gramna waad arkaysaa oo halkuu laba kiliya bar ka yahay iyagu saddex kiilo ka dhigay waad arkaysaa marka kolley saaca iyaan qadarkiisa marka horeba la isla waafaqsanayn qolo laba kiilo ka dhigaysa waad arkaysaa qaar wax ka dhimayaad arkaysaa xitaa kutubta qaarkood waxbay ka dhimayaan marka way iska hadal badan tahay masaladu oo qadarka saaci nebigu intuu u dhigmaa maanta marka la yidhaahdo hadalkiisu waa baahaya laakiin waxa fiican laba kiliya badh haddii saddex laga sii dhigo la faahfaahiyana dhibaato male laakiin laba kiliya badh in loo daayo qowlkaasaa fiican markaa saaci wuxuu noqonayaa laba kiilo iyo badh isaguna laba kiliya afar boqol oo gram macnaha barhkii waxaa ka dhiman boqol gram faslun watudfacu waa la dhiibaa azakaatu zakadii ila alasnaafi athamaaniya asnaaftii iyo sinfiyaalkii iyo qolooyinkii sideedda ahaabaa loo dhiibaa aladiina kuwaasi oo dakarahum allahu alla uu ku sheegay tacaala sarreyi fi kitaabihi alcasiiz kitaabkiisa sharafta badan leh alla uu ku sheegay ayaa markaa waxa weeye loo dhiibaa oo la siiyaa fii qawlihi tacaala qowlkii alla uu yidhina uu ku sheegay inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin in kaleba maahae sadaqaadkii waxa iska leh oo ay u sugnaatay fuqaradii iyo masaakiintii iyo waalcaamiliina calayha kuwii ka shaqaynayey iyo walmuallafati quluubuhum waalmu'allafati quluubuhum kuwa quluubtooda lasoo dumayo iyo wa fi riqaab qoorihii iyo wlqaarimiina kuwii daymoobay iyo wafii sabiil illahi ilahay jidkiisa iyo wabni sabiil ina wado kii sadcaalka ah sideeddaa qolaa alla u sheegay sideeddaa qolaana la siinaya qofkii faqiirka ahaa ee masalan waa qofkii aan kari karaynin wuxuu u baahan yahay bar wax markaa ka badan qofkii aan kari karay ama bar wax ka yarba helayay bar wax ka yar hadduu helayo baahidiisi wax meel kaga dhacaanu helay waxa weeye faqiir hadduu bar wax ka badan helayo miskiin iyo kuwa ka shaqaynaya walcaamiliina calayha marka maadaama calaa lagu gudbiyey oo caamilun fiihi iyo caamilun marka lahu iyo waxyaaba kale aan la odhan waxay noqonaysaa waa nooc mas-uuliyada ayaa la socota sida ahlulcilmigu tilmaamay walcaamiliina calayha waa cidda xagga dawladda ka socota wey cidda dawladda xaggeeda ka socota ayaa walcaamiliina calayha la odhanaya ee cid kasta oo dadka shacabka ah ka ururinaysa walcaamiliina calayha ma gelayaan waa nooc mas-uuliyada bay wataan waana cid markaad u dhiibto shaygii kaa baxayo oo zakadii way kaa gudday ciddaa imaamku soo dirtay haddaad u dhiibto gacantiisa geliso sakadii way kaa baxda hadduu doonayo isagoo ha cuno hadduu doonayo bahal ha ka qaato hadduu doonayo shaydaan ha ka qaato sidii xadiiskii saxiixaba ku sugnaa ee markii waxa weeyaan abi hurayra nebigu sala allahu alayh wasalam uu u diray inuu zakada ilaaliyo sakaatulfitrida waa kii shaydaanku marba inta yar ka dhabinaya ka qaadanaya marba uu qabanaya waxa weeyaan sakaatulfitridii shaydaanku qaaday sidii bay ku gudday oo lama odhanin dadkii waxa weeye sakadaa bixiyey kama bixin lama odhan waayo waxaan loo odhanayn nebiga sala allahu alayh wasalam oo imaamkii muslimiinta ah ciddii ka wakiilka ahayd bay gacantiisa ku dhacday marka haddii shaydaan qaato iyo hadday gubato iyo haddii la waayo way kaa gudaysaa amaa cidda aan dawladda ka socon haddaad u dhiibto sida reerka oo yidhaahda aan sakada iska ururino iyo wixii la mid ah shaksigaa markay gacantiisa gasho wakiil buu noqonaya waa qof wakiiloo ururinaya wakiilkuna ciddii lahayd ilaa uu ku simo sakadii kaa bixi mayso oo hadduu ku yidhaahdo war sakadii aad ii dhiibtay mar dhaweyd baa bahal cuna sakadii kaama bixin waayo isagu imaamkii muslimiinta bedelkama ah oo odhan maysid haddii shaydaan qaato iyo haddii cid kale qaadataba aniga waa ti iga baxday odhan maysid waayo isagu wakiil buu kaa yahay macnaheedu waxay ka dhigan tahay hebelow kaxeeyoo dadkii uhelka ahaa adaa iga wakiilee gaadhsii bay ka dhigantay hadduu gaadhsiin waayo ay jidhka ku baaba'do jidhka dhexe oo waddada ku baaba'do de zakadii waa lagugu leeyahay waa fawaariqda udhaxaysa bay ka mid tahay imaamka iyo dadka caadiga ah imaam kaste laguguma laha hadduu sakadaba intuu ururiyo badda ku saydhiyo waxba lagaagama laha isagaa aakhire qaba way kaa gudday adiga marka caamil lama yidhaahdo qof kasta oo ama xoolaa iskala jooga oo raacaya ama waxa weeye odaygii reerku yidhi soo ururi ama qabiil yidhahan iska ururi kuwa caamilin lama yidhaahdo caamilku waa qofka xagga dawladda ka socda imaamka muslimiinta ka waxa weeyaan socda ee gacantiisa markay zakadu gaadhana ay kaa gudayso ka noocaasiya wey wlmu'allafati quluubum kuwii quluubtooda lasoo dumayey ama islaamkooda daciifnimo ha ku jirto ama waxa weeye ha la rabo inay dadka isaga u dhigma ee lodkiisa ahi ay soo muslimaan isaga islaamnimadiisa daciif kuma jirto ee islaamnimadiisu waa qawi laakiin waxaa la doonayaa kuwa u dhigmaa inay soo muslimaan oo nin sarkaalo hadduu doono ciidamada abuu ahaan jiray markuu xagga gaalada joogay iminkana waa muslim iimaankiisuna waa qawi laakiin waxaad doonaysaa waxoogaa dhaqaale ah min baabi siyaasa sharciya u adeegsado oo uu raggii saraakiisha ahaa ee u dhigmi jiray gaalada ahaa kusoo dumo oo kusoo dhaweeyo in gacantiisa la geliyo oo la siiyo la yidhaahdo waa kaase dee bal ragga casuuno dee baladawaaka dacwadda u shaqee qaabkaasaa la doonaya kuwa iyo kuwa lamidka ah wlmu'allafati quluubuhum ayay geli wa fi riqaab qoorihii ama addoonkii la yidhi intaa haddaad bixiso xor baad tahay ha noqoto oo muqaatabkii oo laga kaalmeeyo oo sahmigaa riqaabta wax laga siiyo ama addoon waxa weeyaan lagu soo iibiyaba ha noqoto oo addoon la cadibayo ama la dhibayo oo muslimaad aragto mise aad ka soo iibisay gaalkii haystay inkastoo shaaficiyadu muqaatabkun ku gaabiyaan lakin cala saxiix kaa iyo ka dambe aynu sheegayna labadaba waa gelayaan haarimiinta kuwa daymoobay ama naftooda hadday u daymoobaan dhinacna qaarin buu ka noqon dhinacna faqiir buu ka noqon haddiise uu liislaaxi daat ilbayn dad markaa dhibaata dhex taallo inuu heshiisiiyo iyo waxyaabaha hadduu ku daymoobay khaarin buu noqonaya taajirba ha noqday baa la siinaya isagoo taajirba ah mar hadduu cid kala furtay oo dad is haya uu dhex yimi oo war maxay isku laynaysaanoo intaasoo kun oo dollar baanu isku neen oo uu yidhi anaa bixinaya ee haystilina iska kala dareera ninka noocaasiya waa in sakada la siiya waa inaan la odhanin khayr allah kaaga abaaliyo me waa suucan baad yeesho qura waa inaan intaa lagu dhaafin oo qura wajazaka allahu khayran oo qura waa inaan lagaga tegin waa in waxa weeye si uu hawlaha dambena ugu dhiirado oo muslimiinta boos wanaagsan uga dego oo hawlaha islaaxa uu ugu sii socdo waa in la yidhaahdaa maalintii dhood culays badan baa kugu dhacaye zakada marka ayaa lagu siinaya oo aad ku daymowday daraaddeed marka ilaahay jidkiisa shaksiga u baxaya ee mujaahidka ahaa ee jihaadayey isna waa la siin iyo kii sadcaalka ahaa dalkaba wa ilaa man yuujadu minhum ciddii la helo ee ka mid ah ayaa la siin haddii aan la wada helaynin cinda shaaficiya waxay waajibiyaan in istiicaab lagu sameeyo la wada gaadhsiiye haddii aanay wada jirin ciddii ka mida la helaa la siin walaa yaktasiru kuma se gaabsanaya buu yidhi calaa aqala wax ka yar min halaasatin saddex wax ka yar ku gaabsan maayo min kulli sinfin qolo kastaba min kulli sinfin sinfi kasta oo min hadihi alasnaaf athamaaniya siddeedan sinfi ka mid ah saddex wax ka yar ku gaabsan maayo ila alcaamila ka caamilka a mooyaa alla subxaanahu watacaala sideedda qolaba calaa siqat ljamci buu ku keena qaab jamac buu ku keena oo mufrad kama cabirinu oo alle ma odhan inama asadaqaatu lilfaqiiri waalmiskiini waalcaamili calayha yani qaabkaa uma dhigin ee wuu jamciyey lilfuqaraa waalmasaakiin waalcaamiliina calayha ila akhir ilaaya marka wuxuu leeyahay maadaama uu jamciyey oo lafdigu jamca ku soo arooray jamacu inta ugu yar waa inuu saddex noqotaa buu leeyahy oo masaakiinta intaad wax ka siinaysa foqorada saddex foq foqorada ah ugu yaraan saddex masaakiinta ah marka siiba imaamku qaybinayo xoolaha ama ay hantidu badan tahay waa inuu qaabkaa u wadaa uu halkuu leeyahay saddex wax ka yar ku gaabsan maayo oo inaad tahay foqorada hebel oo quran siiyo dee ku filan mar haddana hebel waxoogaa u dhiibay sax maaha ugu yaraan saddex faqiir saddex miskiin saddex caamil waxa weeyaan walmualafati qulubuhum dariiqadaa kuwad waa cafwan weliba caamilka waa mithaalku maan imaka ila jiidae yani caamilka isaga waa laga reebaya inta kale saddex waa ina ugu yaraata caamilka muxuu uga reebay isba laftuljamc buu ku yimi laftuljamci maadaama ku yimi muxuu uga reebay wuxuu uga reebay caamilku wuxuu qaadanayaa waa ujradiisii oo marka horeba caamilka waxaan la siinayaa inta sideed meelood meel laga dhigo un meel caamiliinta la siin maaye waa qadru ujratihim mar kastabana caamilka inta la hawlgelinaya waa biqadri lxaaja waa inta loo baahan yahay haddii hal caamil oo qura loo baahan yahay midhkaa quraa la qoranaya dabeedna midhkaa qura oo iyadoo hal caamil loo baahan yahay inaad tahayd waar saddexa ka yaraynina suuragal maaha hadday caamiliintu toban noqdaanna ilaa iyaga wuxooda laga saaro saddex toddobada kale loo gudbi maayo toddobada kale sinfil lama taaban karo waa in horta iyagaa la siiyaa mushaharkooda looga saaraa waxaanay soo ururiyeen waxa ay soo ururiye mushaharka la siinayaana qadarkuu doonaabuu noqon karaa hadduu doono sideed meelood meel ahaan uu ka badan karaa hadduu doonana uu ka yaraan karaa marka sidaa aawadeed buu iyaga uga reebayaa u leeyahay waar caamilku marba waa tirada loo baahan yahay iyo qadarka markaa ujradoodu tahay ee ay leeyihiin iyaga wuxoodu waa iska mushqaayad amaa dadka kale wuxoodu waa wuxuun markaa dadkii alla u magacaabay weeyaane ha la siiyo un la leeyahay caamilka sidaas uga khasisaya marka caamilku hadduu mid noqdo dhib male hadduu laba noqdo dhib male isaga lama odhanay markiiba saddex ha la gaadhsiiyo hadduu saddex noqdo hadduu toban noqdo hadduu boqol noqdo marba waa intii looga baahda walaa yaqtasiru ku gaabsan maayo calaa aqala wax ka yar min alaatin saddex min kulli sinfin qolo kastaba ila alcaamila mooyaane wa khamsatun shan laa yajuusu ma banaana dafcuhaa in loo dhiibo ilayhim iyaga shan bani aadamka ka mid ah in loo dhiibo zakadu ma banaana oo la siiyo alghaniyu bimaali hani kii maalku ahaa kii hodan maalku ahaa aw kasbin ama shaqo maalku ah qani ku ahaa shaksiga maalku qaniga ah ama camal iyo shaqo iyo kasab ku qaniga ah ka noocaasiya zake in la siiyaa ma banaana la siin maayo faqiir iyo miskiin baa lala rabeeyey hani taajirka lacagta ha la siiyo la odhan maayo haddaanu wasfi sideeddaa ka mida oo kale ku mutaysan qani kasta ha ahaadee hadduu yidhaahdo waxaan ahay walcaamiliina calayha anaa shaqaale lay qortay oo shaqaale ka shaqaynaya maan ah dee wixii lamida dee waa lagu siinaya laakiin qani isagoo ah sideedan sifiya kale meelna aan kasoo gelin dee la siin maayo walcabdu addoonkii addoonna la siin maayo waayo addoonku waxa la siiyaa waa wax sayidkiisa la siiyey waa cabdan mamluukan laa yaqdiru calaa shay waa addoon waxaad u dhiibto isagu ma lehe isagiiyo waxaad siisayba sayidka leh baa yeelanaya marka inaad sayidkii siisay bay ka dhigan tahay marka addoonna waxba lama siiyo waayo shaksi wax mulkiyayaba maaha haddaanad iibinaynti wa banu hashim wa banu mualib labadaa reer reer banu hashim iyo reer banu mualib ee qoyskii nebiga sala allahu alayh wasalam ee ahlulbeytka ah qoladaana la siin maayo zakada ahlulbeytkana zakada lama siina lama siinayo walkaafiru gaalkiina la siin maayo gaalkiina lama siinayo oo zakada muslimiinta waxba laga siin maayo waman midna la siin maayo talzamu ay ku laasimtay almuzakiya kan zakada bixinaya nafaqatuhu biilkiisu kan zakada dhiibaya biilkiisu kuu ku waajibayna la siin maayo waman shaksi talzamu ay ku laasimtay almuzakiya kan zakada bixinaya nafaqatuhu biilkiisu ay ku laasimtay laa yadfacuhaa u dhiibi maayo ilayhim iyaga bismi lfuqaraai walmasaakiin magac fuqaro iyo masaakiinnimo ugu dhiibi maayo shaksigu qofkuu biilinayey qofkan zakada bixinaya ciddii uu biilinayey ma siinayo zakadii isagoo le waa fuqaro iyo masaakiin waayo waxay ku hodan yihiin dee bimaalihi maalkiisanay ku hodan yihiin maalkiisan uu zakada ka bixinayo ayaa hodan ku yihiin marka bismi lfuqaraai walmasaakiin labadaa magac kuma siinayo oo xaaskiisii odhan maayo iyaba waa miskiinade aan zakada wax ka siiyo miskiinad ma aha mar haddii nin xoolalahi qabo waxa weeye xoolaha ninkan ay ku taajira tahay iyaduna ilmihiisi yaraa sidaasi leh inuu yidhaahdo waan xoogaa baan isaga dhiibay yarku isba iska faqiire ma suuragala marka ciddii biilka ku lahayd ee inuu biiliyo ahayd inuu ku siiyo magac foqoro iyo masaakiin laga yeeli maayo laakiin waxaa laga yeelayaa magacyada kale mid ka mid a hadduu ku siiyo oo hadduu yidhaahdo qofku waa daymoobay tusaale ahaan waa qaarin wuu daymoobay xaaskiisii baa daymowday uu kumanay daymoobin biil la-aan iyo wax isagu sababkeeda uu leeyahay oo waxa weeye biilkii uu siin waayey oo ay biil soo guratay oo ay korkiisa ku daynsatay iyo arrimahaasi kumay daymoobin ee nabaray geysatay tusaale ahaan ayay ku daymoowdayba qof bay madaxa ku dhufatay marka waxa weeye mar hadday qof madaxa ku dhufatay dee laguma laha qoonteedaas ay geysatay ninka laguma laha sharcan ninka laguma laha hadday camdi u geysatay oo qoontu bareer tahayna iyadaa lagu leeyahay xitaa reerkooda laguma laha waayo camdiga qabaailkuma xambaaraan sharcan oo wuxuu qofku badheedh u geysto xitaa qabiilka lama saaro hadday badheedh u geysatayna ninkeedana laguma laha reerkoodana laguma lehe waa inay iyadu ama meherkeeda ha laga jaro ama meel kale ha ka keento ama sifadii waa inay iyadu iska bixisa iyadaa lagu leeyahay dadka haddii doonto gacmaha ha hoos dhigata haddii ay noqoto shibhulcamdi badheeru eke ama khada ay noqotona qabiilkoodaa lagu leeyahay reerkoodaa lagu leeyahay marka hadday daymowdo oo kale gabadhii dayn baa loo haysta daynka noocaasaa ku dhacay wuu samayn karaa zakada inuu wax ka siiyo isagoo le waa min alkaalimiin kuwa daymoobay aan waxna iska bixin karayn bay ka mid tahay camdi baana markaa ay geysato camdigii qabiilna laguma laha anna laguma laha iyadaa ku daymowday marka meelahan ay wareegaalsanaysaa aan wax ka siiyo hadduu yidhaahdo dhib male dhib male oo magac daymow oo kale aarim oo kale wax ku siiyo oo yihahdo hiya aarim ah waa mid daymowday waa laga yeelaya ilmihiisi oo kale sidaasi leeg ila xitaa ilmihiisu camdiga ula soo geli maayo inankiisu camdiga xitaa ula iman maayo hadduu sidaasi leeg isaga laftiisa ku siiyo dhib male oo zakadii qaabka wax ugu dhiibo laakiin laga yeeli maayo marka la yahahdo maxaad zakada usiisay dee waa foqoro waa masaakiine taa laga yeeli maayo foqor iyo masaakiin midna maaha biilka aday kugu leeyihin hantidaa aada qaniga ku tahay bay iyana qaniyad ku tahay markaa lagama yeelayo kitaabu siyaam ay kitaabu axkaami siyaam hada maxalu siyaamkii iyo soomkii kitaabkiisii axkaamtiisa maxalkiisii weeye kitaabu siyaam soomka kitaabkiisii hada maxalu axkaamtii siyaamka markaa kitaabkeedii ayaynu halkan kakula ka gudagelaynaa soomkuna waa rukniga afraad ee arkaanta islaamka shahaadateynka ugu horeeya salaadaa lamber laba ah zakadaa lamber saddex ah soomtu waa lamber afar waa rukniga afraad ee diinta islaamka xajka oo rukniga shanaada ayuunba ka dambeeya wa sharaa'idu wujuubi siyaam shuruudaha ay uu ku waajibayo soomtuna halaasatu ashyaa waa saddex shay marka dhab loo eegana nusakda qaarkoodna way qoraane waa afar shay intuu inoo qoray waa afar shay marka arbacatu ashyaa inuu yidhahda baa ka wacnayd kow waa alislaam shaksigu waa inuu muslim yahay walbuluuq waa inuu qaangaari yahay walcaqlu waa inuu miyir qabaa walqudratu cala soom soomna waa inuu kari karaya afartaa shay ayay soomtii ku waajibaysaa qofkii waa inuu hortuu muslim yahay oo gaal soom laguma laha waa inuu qaangaar yahay oo sabigii soom laguma laha haddii la doono waqtiyada qaarkeed haba loo sunneeyo laakiin in soom ku waajibahay ma jirto qofkii waalaa isagana soom laguma leh qofkii aan awoodi karay soomtii aan awoodi karay isagana laguma laha oo kuma waajibayso soomtu waxa ay ku waajibaysaa qof kasta oo muslim ah oo baaliq ah oo caaqil ah oo muqiim ah yani markaynu rabno inaynu soo ururino waxaynu odhanaynaa waxay ku waajibaysaa qof kasta oo muslim ah oo baaliq caaqila ah manaa qaangaad oo miyar qaba oo muqiim ah oo neg oo inaanu musaafir ahayn oo waxa weeye saxiixa caafimaad qaba oo weliba khaalin min almawaanic ka maran mawaanicda sida xaydka iyo wixii lamida ama niqaad daahir ah marka runtii shuruuddu intan uu tilmaamay way kusoo urureysaa laakiin mid kastaaba dhinac marka laga eega bay noqonaysaa oo isagu iminka ma kala qaadin qofkii soomta hadda laga doonayo iyo kii hadhow laga doonayo waxba ma kala gurin imanka gabadhi xaydaday iyo markaa nufasaagii iyo kuwii noocaa gabadhi xaydka qabtay iyo tii nifaaska iyo kuway ku waajibaysaa bay ku jirtaa maadaama hadhow laga doonayo halkan imanka wuxuu inoo sheegay afartaa sidaan u dhigayna sax weeye marka sidaa loo daayo waayo isagu waxaanu kala gurin qofka maxaa lagu leeyahay ma haddaa la soomta laga doonaya mise hadhow baa laga doonaya farqi uma leh laakiin runtii dadka marka la kala qaybiyo ee soomta intay dadku ugu qaybsamayaan la eego dhowr bay noqonayaan haddaynu soo khulaasaynana waxaynu leenahay waa man yajibu calayhi sawmu adaan ka koobaad waxa weeye miduu soomtu ku waajibayo adaan macnaha gudasho uu hadda gudanayo oo xaalan ah oo hadda mid laga rabo man yajibu calayhi xaalan badhe haddaa doonayso mid hadda laga doonayo oo adaa ahaan iminka inuu guto laga rabo iyo mid waxa weeya soomtu uu ku waajibayo ma'aalan hadhow dib buu kaga waajibaya hadda kuma waajibayo laakiin dib baa lagaga yeelaya mid haddaa laga rabaa midna hadhow baa laga rabaa midna fidyaa laga rabaa ee soom lagama rabo laa yajibu calayhi sawmu xaalan walaa ma'aalan bal calayhi fidya waxa weeyaan hadda soom lagama rabo hadhowna lagama rabo fidyaa laga rabaa bedelka soomta ayaa laga rabaa qolada afraad midna lagama rabo soomta hadda lagama rabo hadhowna lagama rabo fidyana lagama rabo oo bedelkii soomta ah waxba lagama rabo adugu afartaasaa marka la khulaaseeyo marka hore ay u kala baxayaan qolada dambaa sii kala baxaysa oo qolada aan waxba laga rabin ayaynu odhan karnaa qayb ka midana kamaba ansaxayso qayb ka midana waa loo sunneeyaa ee waanay ku waajibahay ee inay iska soomaan waa loo sunneeyaa qolada hadda laga doonayaa ee qofka aynu leenahay hadda waajib bay kugu tahay soomto markay soo gasho inaad soomto waa qofka muslimka ah ee qaangaadhka ah ee miyirka qaba ee muqiimka ahee nig ee saxiixa ee caafimaad qaba ee weliba ka maran mawaanicda soomka diidda ee xaydka iyo nifaaskana ka maran oo gabadhii aanay xaydna qabin nifaasna qabin qofka intaa laga helaa haddaa laga rabaa haddaa laga rabaa qofka intaa laga helo oo shardi iminkaa soomta laga doonay qofna hadhow baa laga rabaa ee hadda lagama rabo kuwaasina waxay noqonayaan musaafirkii qofkii sadcaalka ahaa iyo mariidkii kii bukay iyo gabadhii xaydka qabtay caadada dhiigga caadada wadata iyo gabadhii nifaaska dhiig dhalmada wadatay dadka noocaasi ana afartaa soomta lagama rabo hadda hadhow baa laga rabaa faman kana minkum mariida aw calaa safar faciddatu min ayaami ukhar qofkii hadduu sadcaal ku jiro oo aanu muqiim ahayn ama uu xanuun yurjaa buruhu inuu ka bogsado la filayo bishardi waa xanuun la filayo inuu ka bogsado ee xanuunada joogtada a maaha ama gabadhii waxa weeye ay xayd qabto ama nifaas hadda laga dooni maaye hadhow baa laga rabaa haddana ha iska cuno hadhowna de ha soomo qolana iminka lagama rabo soom hadhowna laga dooni maayo beddelkeeday bixinayaan beddelkeeda ayay bixinayaan oo soom maanta laga dooni maayo hadda soom odhan mayno markaynu bishu soo gasho hadhow dib ka qaleeyana odhan mayno waxaynu odhanaynaa fidyaa laydinka rabaa beddelkii soomta lakin soomta wa idinku waajib kuwaasina waxay noqonayaan odaygii gaboobay iyo islaantii gaboobay bishardi waa inay miyir qabaan waa inaanay kharaf iyo asaasaq waa inaanay ahayn waa inay dad yihiin da-du u diiday inay soomaan laakiin waxa weeye mukalaf ah oo sidooda kale dee u taam ah haddii islaantii ama odaygii kharaf noqdo dee takliifkiiba waa ka dhacaya waxbaba laguma leh takaaliiftiiba waa ka dhacaysa marka nooca wa inaanu ahayn marka odaygii gaboobiye islaantii gabowday ee soonta awoodi waayey qofkii bukaankiisu ahaa midaan bogsi laga filayn sida qaalibka maradun laa yurjaa bur-u xanuun aan la filayni in laga bogsado xanuunada dhakhaatiirtu yidhahdaan dawo ma leh hadduu qabo iyadana waxa weeye soonta haddana laga dooni maayo hadhowna lagama rabo iminka fidyuu bixinaya hadduu fidyada u wareegayay waxaynu kaloo qoladaa ku daraynaa alxaamil walmurdic gabadhii uurka lahayd iyo gabadhii ilmaha jaqsiinaysay masaladaasoo ahlulcilmigu si badan isugu khilaafeen hadhow markaynu dul taagannahay baynu kelmad ka odhan doonaa aynu masalada dul marayna eh iyada lafteedana waxaynu ku daraynaa qolada soonta haddana aan laga doonayn oo haddaanay awoodeyn bishardi haddii awoodi karayso qawlan waaxidan soonta waa laga rabaa gabadha uurka leh iyo ta jaqsiisanaysaba laakiin hadday awoodi kari waayaan iyadana waxaynu leenahay qowlka saxiixa ah gabadhaa uur kale ama jaqsiisanaysa soon laguma lahaa hadda hadhowna laguma leh fidyun baa laga doonaya fidyo ayuunbay bixinaysaa inta odayga weyn iyo islaanta weyn laga bixiyo ayaa laga bixinaya gabadha uur kale ama ilmaha jaqsiisanaysa ee aan soonna awoodi karay qoladaasina waa qolada saddexaad oo waxa weeye waa cidda aan soonta haddana laga rabin hadhowna laga rabin bedelkeeda oo fidyo a laga rabo qolana waxbaba laguma laha waa ciddii shuruudii hore aynu soomta ku waajibinay laga wada waayey masalan sebigii ilmi yaraa soon waajib ku ahi ma jirto laakin fi bacd alaxyaan baa loo sunneeyaa waqtiyada qaarkeed hadduu awoodi karayo in lagu sii tarbiyadeeyo daraaddeed waa loo sunneeya laakin waajibkuma aha markaa sebigii haddana lagama rabo hadhowna lagama rabo fidyana lagama rabo laakin hadduu awoodi karayo waa loo sunneeya gaalkii waa sidaasi le iminka laga dooni maayo oo soon odhan mayno waayo gaalba wey muslimba ma aakhiraha lagu ciqaabo lakin iminka soon odhan mayno hadhowna lagama rabo hadduu soo muslimana hadhowna laga dooni maayo fidyana lagama rabo waxaa kaloo la mid ah shaksigii waalaa ka waalan zakatulfitrida waa laga bixiyaa ti aynu haddeer soo marayna oo iyada waali iyo miiqa ma kala laha iyo yaraan iyo weyni midna male laakiin soomta qofka waalan hadda laga dooni maayo hadduu hadhow miirsadana lagama rabo fidyana lagama rabo waa marfuucu lqalam ilaahay qoraalkii waa ka kor yeelay waxba ma saarno allah u sahla un baynu leenahay wax kaloo saarna ma jiro waxaa la mid ah odayga iyo islaanta kharafka ah asaasaquna waa la mid waa la xukun waalidaa la haleeshiinaya takaaliif ma laha isagu isagana waxaanu leenahay hadda lagaa dooni maayo hadhowna lagaama rabo qalena laguguma laha fidyana laguguma laha waxba laguguma laha waa qofka ay rabadaantu isaga soo gashay isagoo mukhtalul caqli ah caqligiisu dhiman yahay oo aan caadi ahay marka dadka noocaasi ah aduu afartaa qaybood ayay u kala baxaysaa kollay hadalka korkaan kasoo naqlinaya waa laga yaabaa haddana doona dee inaan kelmad ama laba ilaaway mooyi laakiin khulaasada intaas ana markaa ogaan ugu talagalay oo had iyo jeer waxay ku daraan fuqahadu markay doonaan qofkii u aafuray liinqaadi mariidin ama qariiqin iyo waxyaabaa la midka ah marka ogaan baan uga xadfay waayo soomta afuritaanka haba loo baneeye dee qofkii daruuradan timid daraaddeed qof aan soon awoodeyn unbuu la mid yahay sabab kale haba ku awoodi waaye dee soomtiiba ma awoodayo sababku un baa kala duwan uu la awoodi waayey qofkaa wax badbaadinaya wa sharaa'idu wujubi siyam halaaatu ashya alislaam walbuluq walcaql walqudratu cala asawm wa faraa'idu sawm soomta faradyaalkeedi arkaanteedi arbacatu ashya waa afar shay afar shay marka waxaa inagaga filnaan laba shay oo qura inuu yidhaahdo taasaa wacnayd anniyatu waa niyo oo hortuu soomtii niyay u baahanta laabudda min niya waayo waa cibaado inama alacmaalu bاnniyaat wainama likuli imri'in ma nawa maadaamay sidaa tahay niya waa lagama maarmaan nebigana waxaa ka sugan sala allahu alayh wasalam inuu tilmaamay man lam yubayit siyaama qabla alfajri falaa siyaama lah qofka aan niyada ku beryin waaga ka hor soomta qofka aan markaa niyada ku beryin wax markaa soom a maleh marka niyadu in lala yimaadaa waa lagama maarmaan siiba soomtu markay farad tahay soomtu markay farad tahay soomanka faradka ahina waa saddex miduun imaa bisha ramadaan imaa kafaaraadka soomamka kafaaraadka ah sida kafaarat lqatli qofka wax dilay oo kale kafaarada laga doonayo waa min alwaajibaat sida kafaarada dihaarka oo kale qofkii xaaskiisa yidhi dhabarkii hooyada baad iga tahay inuu waxa weeye isaguna laba biloodoo sanka iskula jiro soomayo sida masalan kafaaradii qofkii gabadhiisa maalin ramadaan u tegay oo kale iyo waxyaabaa lamidka weliba nooca aan imika ishaaray waa kuwii tataabuca ahaa waa kuwii tataabuca ahaa kuwii sida soomta isu raacsanaa weeye isdaba dabada sanka iskula jiro noocaasaan tilmaamay noocyadii kale waliba kafaaraadka maan tilmay lakin kafaaraadoo dhani waa waajib iyo soomta nadarka ah saddexdaa noocun baa waajib noqda marka soomankaa waajibka ah ilowba ilow intaan waagu beriyin waa inaad niyootaa inaad soomto hadday soomtu se sunne tahay xarka galay baad odhan kartaa waan soomana oo intaad subaxii tahay quraac ma inoo haysaa marka lagu yaado maya ayaad odhan kartaa haddii aan soontaba haddaa iskaba soomo waa markay sunne tahay xarka gale ad iska niyoon kartaa laakiin bishardi waa inaanad la imanin wax soonta anfinayo diidaya maalinta inteeda hore ee barqada saad isaga joogto ama harka galay u marayso ayaad odhanaysaa war horto ni hurdadii baaba xoogaa la tagtay war waa iskaba soomaya iska daa waa markay sunno tahay laakiin hadday waajib tahay lagaa yeeli maayo maalin baa niyoonaya har galay baa niyoonaya lagama yeelay ee waaga ka hor waa inaad niyootaa soomta wlimsaaku can alakli washurbi wاljimac iyo wlimsaaku ayaa iyana rukni ah waana rukniga labaad uun waana labadaynu kuba ururinayno oo waxaa cibaaradu ku fiicnayd inuu yidhaahdo wlimsaaku can lmuftiraat waxyaabaha wax aafuriya in laga afhaysto oo arkaanta uu labadaa ka dhigaabay ku wacnayd oo tafaasiishan uu sii galayba shiikhu iska daayay ee yidhaahdo arkaanta soomta waa labo waa in la niyoodo iyo in laga joogsado oo laga afhaysto waxa wax aafurinaya waa labadaa qodob laakiin isagu uu sii faahfaahiyo wuxuu yidhi iyo walimsaaku in laga afhaysto can ilakli cunitaankii iyo wa shurbi cabistii iyo waljimaaci galmadii iyo wa tacamud lqayi iska mantajintii barheerhka ahayd intuba waa burinayaan soonta waa in laga afhaystaa lakin waxaa kaga filayd inuu hadalka duuduubo yidhaahdo iyo wlimsaak can lmuftiraat waxyaabaha wax aafurinaya inuu ka afhaysto inuu sidaa yidhahdaa kaga filayd waana kelmadaynu ku ururinayno wladii kii yufdiru aafurinaya bi isaga wladii kii yufdiru uu ku aafurayay bihi isaga asaa'imu ka soomani casharatu ashyaa waa toban shay waxaa qofka sooman aafuriya ee soonta ka jebiya waa toban shay maa weeye wasala gaadhay camdan si badrheer ah ila ljawfi jawfka wixii jawfka u dhaca iyo wa ra'si madaxa wixii gaadha madaxa uu sheegayaa waa isaga laftiisu waa jawfka o waa madaxa qaybtan masalan dee marka maskaxda iyo xagga ah waa nabarkii ma'muumada ahaa iyo wixii lamida marka wuxuu leeyahay wixii badrheerah ee gaadha jawfka ama irbad lagaaga muday ha noqoto ama xitaa jaa-ifadii oo la daweynayo ha noqoto dawo lagu shubay ha noqoto ama madaxa wixii maskaxda gaadha way burinayaan adigu sida saxiixa ah waxa weeyaan cibaarada ay sidaan u idlaaqayaan nabara la daweeyeyba burinaya soom ay leeyihiin sifo saxiixa ma ee wuxuu jid furan haddii uu ka galo oo dee jawfka ka gaadho oo waxa weeye dariiqii weliba cunista iyo cabista iyo ah qeybtaasi unba ah qeybta jebinaysa soomta cala saxiix raajix masalada madaxuna waxba ma burinayso haddii maskaxda dawo dee lagaga shubo laakiin kollayba qofka masaladiisa ay tilmaamayaane noocan soomtu kaga buraysa waaba qof iska dhibanba waaba qoftiisa u yaaban kay sheegaya waaba qoftiisaba isaga yaaban iyo wlxuqnatu baa burisa dawo oo fi axadi sabiileyn labada jid midun lagaga shubo fi axadi sabiileyn labada jid mid ahaan dawada lagaga shubaana way burinaysaa xubin taranka ama duburta intuu dawo iskaga shubo iyana way burinaysaa buu leeyay aduu ahlulcilmiga in badani way dariiqada ay marayaan wey ahlulcilmiga qayb diidayna waa jiraan ibnu xasmi iyo aimada lamidka ah way diideen lakin ahlulcilmiga jumhuurkooda waa dariiqay marayaan marka in laga fogaado ayaa habboon walqayu camdan mantagii bareerhka ahaa mantagii bareerhka ahaa isaguna waa burinaya haddaad ogaan isaga mantajiso soon kuuma jirto haddaad se ay mantagu ku soo qaado aada mantagto waxba laguguma laha soomtaadi waa caadi way kuu jirtaa hadday se noqoto inaad adigu iska mantajiso soomtaasi waxba kama jiraan walwadu camdan galmadii bareerhka ahayd ee filfarji farjiga markaa loo looga tegeeyey haweeneyda farjiguna xubin taranka iyo duburta labadaba farji waa la yidhaahdaa labadabana maanta waa looga jeedaa haddii galma dhacdo galmadaasi ama ha ku dhacdo xubin taran ama dubur ha ku dhacda eh soomtaa way jebinaysaa soomtaa waxba kama jiraan taasi soon maaha waa baaba'do camdi buu ku qayday tii kama ahayd ama shaksigii ilaawey way dhacdaa waqtiyada qaarkoodi waxa weeye soomtiisi waa u jirtaa isagoo soomtiiba iska ilowsan hadduu galmo sameeyo markuu hawshiisaa fuliyo dabadeed uun ogaado in hawshuba so waqtigu soom ahaa waxba laguma laha soomtiisi waa u caadi lakiin isagoo soomtii xasuusan hadduu hawshaa fuliyo soomtaa waxba kama jiraan weliba kafaaro adagna waa lagu yeelan doonaa sidaynu arki doono wlinzaalu can mubaashara walinzaanu mani dejin can mubaasharati taataabasho iyo wixii lamida xaggeeda ka ahaatay taataabasho iyo wax lamida haddii mani dejini ay sidaa kusoo baxdo oo mani ay kusoo baxdo iyadana wuxuu leeyahay waa burinaysaa waana qowl ka mid a aqwaasha ahlulcilmiga waana qowlkaynu u ilanayno waayo qofkaasi lam yadac dacaamahu wa sharabahu wa shahwatahu macnaa lam yadac can shahwatihi shahwadiisii iyo waxyaabihi la rabay inuu ka tago kama tegin ninka ogaan manidaysa ka soo saaray walxaydu caadadii iyo wanifaasu dhigdhal afartan bixii dhigdhalmadii iyo waljunuunu waalidii qofkii hadduu waashaba soonuma jirto xadkaba hadduu ka baxo iyo wariddatu diinka bixi hadduu diintaba ka baxana waa la mid hadduu diintaba ka baxana waa la mid oo waxa weeye uu diinta weydaarto ashyaadaasina waa ashyaada soomtii jebinaysa wa yustaxabu waxaa loo sunneeyaa fi sawmi soomka gudaheedii shaksiga waxaa loo sunneeya halaaatu ashyaa saddex shay baa loo sunneeya tacjiilu lfitri aafurada in la dedejiyo aafurada in la dedejiyo waa sunne wa taakhiiru suxuur iyo suxuurtii in la dib dhigo aafuradana waa in markii qoraxdu dhacdo isla markiiba la cunaa suxuurtana waa in la dib dhigaayo waaga uun la yska eegaa shan iyo tobanka dambe iyo shan iyo tobanka horena farqi ma laha soomaalida qaarkeed baad arkaysaa ku odhanaya shan iyo tobanka dambena waagaa la yska eegaa shan iyo tobanka horena wakti horaa laga baxaayo la cunaa oo iska hadal meel waayo mid kastaba waagun baa la iska eegaya wa tarku lhujri min alkalaam wa tarku lhujri hujri iyo hajri labadaba shuraaxda way xarakeeyaan markay doonaan kitaabka wa tarku lhujri marka hujri la yidhaahdo yani alfuxshi wa tarku lhujri ka xun waa in laga tago ee milal kalaame hadalkii ah hadalka xun in laga tago iyaduna waa sunna wey man lam yadc qawla zuuri walcamala bih falaysa lilahi xaaja fi an yadaca dacama washraba washahada yani sida uu nabigu tilmaamaya sala allahu alayh wasalam qofka aan ka tegin hadalka beenta iyo camalka la xidhiidhsan inaan alle wax dana ka lahayn inuu cuntadiisa iyo sharaabkiisa iska daayo marka hadalka xun waa la odhan karaa oo saa waa lagu fasiri karaa wa tarku lhujri min alkalaam hadalka xun oo laga tagaana waa sun saa waa la odhan karaa qaarkoodna waxay yidhaahdeen hajri ayay markaa xarakeeyeen oo waxay yidhaahdeen wa tarku lhajri in laga tago ka tegista laga tegayo min alkalaami hadalka hajri ka hijraanka laga hijroonayo min alkalaami hadalka waa caado jaahiliyadu lahaayeeno qofku uu moodayo inay cibaado noqonayso oo soom ay noqonayso inuu maalinkaaba aamusnaado dee qofkana iska aamusnow lamaha odhane haddaanad khayr ku hadlayn un baa la yidhi aamus man kaana yuuminu billahi walyawm alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut war qofkii alle iyo maalinta dambe rumeeyayo ama wax wacan ku hadal ama iska aamus baa wax wacan in lagu hadlaa de waa wax loo baahan yahay oo allena loogu dhawaanayo marka cibaado noqon mayso aamus qudha marka qolo waxay yidhahdeen war hadalka aamuska ay wax la moodayo ayuu ujeedaa in laga tago lakin hadalkaasi saxiix maaha ee waxa weeye halkan wuxuu uga jeedaa alhujru min alkalaam hadalka kiisa xun haddii kiisa xunna ishkaal laynagu soo arooriyo la yidhaahdo oo kiisa xun hadalka ma sunaa in laga tago waa waajibi hadalka beenta ah iyo xanta iyo isku dirka iyo waxyaabaha lamidka ah in laga tagaa biijmaaci ahlilcilmi waa waajib in lagu dhacaana waa xaaraam maxaad sunne u leedahay waxaynu leenahay wuxuu uga jeedaa isba taa wuu qirsan yahay inay waajib tahay in laga tagay wuxuu uga jeedaa liajli soom soomta aawadeed oo laba dhinacba wuu ka eegayaa marka koowaad wixii soomta aan burinaynin sunnuu ka dhigay wixii aan burinaynba oo wixii burinayay unbuu waajib ka dhigay in laga tago wejigaa waa kaga jawaabayna oo dee hadalka xuni burin maayo iyo ficilka xuni toona midna burin maayo haddaanu ficiladaa wax burinaya hadduu imika mid qoorta ka jaro xitaa dilo shaksi isagoo sooman de soonti buri mayso dilku soomta ma buriyo marka waxa wey dhinacaa wuu ka eegayaa oo wuxuu leeyahay horay waa sunna ee soomtaada ilaasho iska ilaali isagoo uga jeedaa wixii aan soom burinayn laakiin aan shayga asalkiisa waajib noqod iyo waajib noqonshiyo la-aan midna aan ka eegin ee leh war wixii soomta burinayana waa waajiba ka dheerow wixii aan soomta burinayna waa sunne ka fogow waayo soomti kaa buri maysa laakiin sida kale u baraka tiraysa noocaa waa la odhan karaa waxaa kaloo la odhan karaa war wuxuu uga jeedaa sunnahan uu sheegayo waa sunnatan markaa zaa'idatan can ilwaajib waa sunne ka dheeraada oo zaa'ida ka ah mid ka dheeraada can ilwaajib waajibka xaggiisa oo wuxuu uga jeedaa ashyaadaa waajibka in laga tagaa ay ahayd markay soon noqotona in laga tagaa way kasii xeel dheer tahay war ka fogow waa iyadoo lagu yidhaahdo war hadalka beentaa iska ilaali weliba markaad masaajid joogtee bayd ilaahay joogtana waa laguu sii sunneeyaa inaad ka fogaato hadalka meel kastoo aad joogtaba beentaa iska ilaali laakiin markaad masaajid joogtana weliba waa laguu sunneeya macnaheedu ma aha beentaa sunne ah ee waxa weeye waajibkaynu isla ogeyn weliba sunne kasii dheeraada oo meelaha kale ay kaga duwan tahay weeyi marka bisha ramadaan hadalka xun in laga tago iyadoo bilaha kaleoo dhanba ay waajib tahay in laga tago iyada waa la sii sunneeyaa ee ka fogo wey macnuu saas u dhigay wayaxrumu waxaa xaaraama siyaamu khamsati ayaamin shan maalmood soomtoodu waa xaaraan oo in la soomaaba ma banaana alciidaan labada ciidood in la soomaa waa muxaram soonkaa ansaxaysaa ma jirto ciid baan soomaya waxba kama jiraan waa bilaa soon wey labada ciidood midna ansaxi mayso wa ayaamu tashriiq halaaa saddexda maalmood ee hilbawadhadka ee ciidda ciidal adxada ka dambaysa ee maalinta koob iyo tobanka labiyo tobanka iyo saddex iyo tobankana in la soomaa waa muxaram iyaduna wax banaan ma aha oo qofka adigu dee xaajiga ah masaladiisu waa masalo gaar ah oo qolyaha noocaasi ayaamulxajka waa loo baneeya cala saxiix raajix qowlka saxiixa markaynu ku socono lakiin dadka kale meelahan jooga marnaba uma banaana ayaamu tashriiqu wa ayaamu aklin wa shurbin wa dikru llah wa yugrahu waxaa la karaahiyeystaa sawmu yowm shaki shantii maalmood wuu inoo sheegay waxaa kaloo la karaahiyeystaa buu yidhi weliba sida saxiixa waa karaahatu taxriim iyada noqod lafteedu waa karaaha xaaraam noqonshiiyo wey ee ma aha waxa weeye karaahadii waa laga fiican yahay ma aha wa yugrahu waxaa la karaahaystaa karaahatu taxriimin sowmu yowmi shaki maalinta yowmu shakiga loo yaqaano in la soomo iyadana waa xaaraan weeyo oo wax aan banaanayn wey karaahadan waxaynu ku xambaarnay karaahatu taxriim ilaa an yuwaafiqa ilamaa inuu waafaqo mooyaane caadatan lahu caado uu hore u lahaa inuu waafaqo mooyaane oo tusaale ahaan isniinaha iyo khamiisuhuu soomi jiray deedna yowmu shakigii waxay ku beegantay maalintuu soomi jiray waxaa xaaraama inaad maalintan farad u niyooto e haddaad maalintaadii hore isaga niyooto oo aad tahay war caawa waa khabiiso hadday noqon weydo ramadaan soomteydii baan iska wadanaya aan aqaanay haddaad qaabkaasoo kale tidhaahi de taasi dhib ma leh waxbada kuma jiraan hadday ramadaan noqotona dee ramadaan bay noqon haddii kalena soomtaydii aan aqaanay ee caadada ii ahayd taydii baan wadanaya lagu odhan maayo markaad tahyd maanta waan soomanaya maxaad la soomantay aad tahyd waa khamiistii dhib kale ma jiro khamiistii aan soomi jiray wey ha u qaadan inaan ramadaan u niyooday way ku ansaxaysaa dhibaatana male ilaa an yuwaafiqa caadatan lah marka maalinkaa yowmu shakiga ee soddonka shacbaan waa habeenka soddonka shacbaan haddii wax kale u idaafaysmaana waa gaar bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan soddonka shacbaan marka dadku sheeg sheegaan ama cid markhaatigeeda aan la cuskanayni sheegto soddon kastoo shacbaan yowmu shaki ma aha bacdu ahlicilmi dariiqaasay maraan qaarkood marka daruuro iyo wax isku beegaan bay yidhaahdaan qaarkood waxay yidhahaan soddonka oo dhani waa yowmu shaki marka waxa weeyaan sida saxiixa soddonkuba yowmu shaki buu noqonaya oo maalinta soddonku xaggana waa aqbalaya xaggana waa aqbalaya waayo waxaa la isku qabanayaa wartoow bishu ma sagaal labaatan bay ku dhamaan mise soddon bay ku dhamaan waman wadia qofkii u taga haweeney fii nahaari ramadaan maalin ramadaan caamidan si badrheedh ah fi lfarji xubintarankana uga taga ama iyo dugurta isku mide xagga waxa weeyaan soomta burinteyda xagga isticmaalka iskaga mid maaha oo dee dugurta in looga tagaa markasta waa xaaraam ee hadalku macnaha yuu isku kaa dabarog waa isku mida markaan leeyahay waxaan uga jeedaa xagga soom burinta xagga soom burinta amaa marka kale dee dumarka xubin taranka un in laga isticmaala baa sharcigu baneeyey meel kale in laga isticmaala waa muxaram sharcan wax banaan ma waman wadia qofkii u galmooda fii nahaari ramadaan maalin ramadaan caamidan si badheedha filfarji xubin tarankana uga taga iyo dugurtuna maanta waa la mide oo labaduba isku dariiq bay marayaan xagga xukunka eh fa calayhi korkiisa waxaa saaran alqadaa inuu qalleeyo maalintaa uu buriyey waa inuu soo celiyaa iyo walkafaaratu kafaarana waa inuu la yimaado weya kafaaraduna cidqu raqabatin mumina qoor muminada waa inuu xoreeyo haddii la helayo adoon muminad ah labiyo dhadinkuu doonaya ha noqde waa inuu xoreeyo qoor muminada fain lam yajid haddaanu heli karayn fa siyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo sanka iskula jira waa inuu soomo maalinkaa ramadaan ee uu galmada sameeyey qoor uu xoreeyo hadduu waayo waa sida maanta oo kale heli maaye waxay noqonaysaa laba bilood oo sanka iskula jira waa inuu soomo lixdan maalmood inuu dabada isugu qabto fain lam yastadic haddaanu kari karayn faidcaamu sitiina miskiina lixdan miskiin waa inuu quudiyo likulli miskiinin mud miskiin kastana waa inuu dhegli siiyo oo mud waa inuu siiyo manaa dheglidu dheglida yara nuskiilaa maaha adugu waa ki waa kiila wax ka dhiban yihi markaynu dee sideennii u laba kiiliya badh nidhaahno waa labadii kiiliya badh oo afar meelood laga dhigo inu mudku intaasuu noqon fain lam yastadic haddaanu karayn karayn faidcaamu sitiina miskiin lixdan miskiin waa inuu quudiya likulli miskiinina muddun dheglay buu siinay mud buu siinay mudkuna waa saaci oo afar meelood laga dhigay saacu inagii nidhi laba kiiliya badh haddaynu naana laba kiiliya badh waa laba kiiliya badh oo afar meelood loo qaybiyey hadday la yidhahdo waa saddex kiilo waa saddexdii kiilo afar loo qaybiyey mar kastaba waa afar meelood meelood halkaa inuu joogto allah subxana wa tacala alam